magaalada markee xarunta gobolka shabeellaha hoose oo ku dareereen howlgal ka sugaya amniga kaasoo si gaarilan la beegsada ay dadka ka lugta leh ganacsiga maandooriya iyo weliba muqaadaraadka magaalada iyo weliba galandalah ka dhigay dembiiliyaal markaas galanto kala jireen fardembiyeedkaas waliba ku dhowaad afar guri laka diyaariya ee maandooriya iyo galanto ka dhigana saraakiila ammaanka oo kaaladayaan maamulka degmada iyo oona ujeedka ahay in guud ahaanba magaalada markaa lanka ogolayn ka ganacsigo maandooriya iyo weliba qaybo shalduwan ee muqaadaraadka oo saameyn caafimaad daro iyo weliba ton nafsiyanba markaas isu kula kulamayaan dhallinyarada gudoomiyaha degmada marka ayaa ku hadlay ujeedka howlgalka amniga usoona digniina andiri dhammaan dadka ka lugta leh faldembiyeedka maandooriyaha in markaas lala tiigsada doono sharciga ciddaan ka dhegaysayna male gacmaha laga soo xira hadduu ilaa yidhaaho cid ciddaa kusoo arna waa soo qabanayna hadduu ilahay hadda alaabtaan waa taallaa waa kan waan waa soo qabanay qofkii lahayn waa soo xirayna hadduu ilaah yidhaaho sharcigaa horgeenaynaa qof allaalo degmadan wax ku kariyo oo calaq ku kariyo oo wax walba ku sameeyo oo maxaa lahay maandooriya gacmahan ka soo xiraynaa cid loo aabiyeelaya male cid la dhegaysaha male intaasoo qof oo dhallinyaro oo ay naga dileen ayagaab daco u haysanaa waxaan leeyahay laamaa amniga shaqadan aa wadno insha allah ilaaha u dhowaano maanta waxaana wax maanta iska tara isdilayso oo haddii magacooda xitaa la weydiiya aan aqoonin waxaana cabaan wax samaynaayeen qof maxaa leeyahay dumar ama qof rag eh waay oo xaaladoo ilaaha ogyahay waxaana waxaan aska dhicinno askarteenna say u noolaa lahaayeen ummaddeenna say u noolaa laheede sharafteenna maxaa leeyahay deegaanka dhallinyaraana maanta dadkeen haddaan ilaali weyno askarteenna ilaashi weyno oo dhexdeen oo maxaa leeyahay isdilaayaan oo dhibaato isu geysanayaan iyagoo maxaa leeyahay maankooda doorsan yahay oo qofka ganacsahaya waaas annagana aan ku fiirsano cid iska yeelaysa male insha allah hadduu ilaahayna meel kasta oo waxaan lagu samaynaya waa tegaynaa gacan biraan ku qabanaynaa cid aan ka dhegaysayna male taasna balan waayo aan maxaa leeyahay laamaha amni anaga aan dhigannay insha allah hadduu ilahay meel kasta ay nal gasho waa tegaynaa insha allah sharcigan waa horgeynayna hadduu ilaahayna maamulka degmada markiyo wada dadaalo laka tayayow ku horseedow ka walyaabo maanka dooriyow